buugga aan maanta idiin soo xilay wuxuu ka mid yahay buugta aniga sida gaarka ah aanu jecelahay aan uga helo aan ku raaxaystay aan kula taliyana soomaali fara badan ha ahaadeen kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha joogaba gaar ahaan ardayda soo kobcaysa inay aad u akhriyaan waa buga adna aadan ismaaciil ood waa taqaanaan sidaan rajaynaya intiina aan garanayna nala jooga oo maanta nala sii dhegaysta adna aadan waa haweeneydii soomaaliyeed ee ugu horreysay baabuurka haysa amase jaamacad ka dhigata yurub ama ingiriiska hosbitaaliya galeesha abuurta ama hirgelisa kulliyad ama kulliyad lagu tababaro oo mulisooyinka oo cilmigaasi lagu baro noqoto wasiila rimo dibadeed oo hawiyada haweenaya iyo waxyaabo faro kalo fara badan oo aada u badan sidaa aawadeed booga waxaa la yidhahdaa adna aadan a woman of firsts haweeney waxyaaba badan iyada ugu horreysay oo bilowday oo horkacday waa waa xusuus qor ay adna aadan qortay oy nolosheeda kasoo bilow dhalashadeedii iyo koriinkeedii ay ku kortay dalka ilaa iyo haddeero ay weli ay weli ordayso shaqaynaysa adna aadan horumaro badan inoo wado ay ka sheekaynayso fadlan inala dhegaysta sidoo kale wixii feedbacka ama aad jeceshiina nala wadaagtaan ama aad nagala hadashaan waxaad noo soo diri kartaan email amase nagala soo xiriiri karta kartaan bartayda twitterka ee somali box review sombook reviews dhegaysi wacan hase yeeshee anigu gaar ahaan waxaan aad u jeclaan lahay in bogani uu mustaqbalka kusoo baxo af soomaali si ay dhalinyaro fara badan ay uga faa'iidaystaan rag iyo dumarba sababtaan ragga ugu stress garaynaya waxay tahay adna aadan waxay tusaayaal u tahay dumarkoo qura maahine waa dhalinyarada ragga alaftooda lannahu sanbug kaga sheekayn doono iyo taariikha nololeedkeegaba waxay ahayd qof aad iyo aad u dadaal badan oo karti badan oo waxqabad badan bulshadana bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna usoo kordhisay horumar aada u ballaaran oo la taaban karo oon muran iyo doodtoodna midna ka jirin adnaadan waxaan xasuustaa laba kun iyo toddobiyo tobankii anigoo gaariga wado oo safar dheer ku jira ayaa waxaan dhegaysan jiray barnaamijkan loo yaqaano desert islands discs oo kasoo baxa b b c four qof safar dheer isaga jiro oo iska daalo waxba iska shita marka b b c four baa iska shidi jiray ma filan in adna aadan kasoo baxda adna aadan baa maalinta barnaamijka lagu wareysanaya waa barnaamijkan desert island discs oo ah qof caana baa fadhiista waa laga wareystaa noloshooda deetna su-aalaha dadka lagu madadaaliye meesha laisweydiyo waxaa kamid ah haddii aad jasiirad ku xanibanto bal buugta aad dooran lahayd inay kula yaalaan jasiiradda iyo cajaladaha aad jeclaan lahayd inay ku dhegeysato jasiiradda nooga waran laba kun iyo sagaalkii tobankii markii buugga soo baxayna waxaan aad iyo aad u doorbiday inaan dhegeysto inaan akhrin laannahu waxaa maskaxeeda weli kusii dheexnaa oo weli kasii dhex jibaahayay dhegeysigii aadka wacnaa ee desert island discs dhalinyaradana waxaan kula talinaya inay dhegeystaan maqdaca ama clip baan soo gelin doonaa iminka kan ku xiga oo hal daqiiqa ah oo laga soo dubay interviewgaasi adna aadanoo ka hadlaysa gaari wadista iyo sidii ay ku baratay iyo iyo mashaakisha kala kulmida tan waxaan usoo laaban doonaa ka hadalka buugga I love driving.
And were you allowed to drive when you went back to Oh Somaliland?
no, oh no, that, that was a big. It took them six months to accept me to drive, and then they would go to my father and say, "Doctor Adam, we saw your daughter driving your car again. Don't let her." And why not? But she's a girl, and he said, "Well, do you think I do not know that my daughter is a girl?" And uh, it took them six months, and I refused to give up and continued, and eventually became the first female to get a driving license. And I continue ever since. And by the way, I took part in a rally once when it was required that it would be a driver and a female companion. So my brother's wife became my companion, both wearing trousers and caps.
How did you get on?
I was the fifth car and I should have been given a reward or a trophy. But because I was impersonating a man, I was fined.
That'll teach you.
And, uh, well, I was not impersonating anybody. A driver is a driver.
halkaasi adna aadan waxay sheegtay in in markii ay baranaysa sida gaariga loo kaxeeyo aabaheed lagu dacway oo layidhi gabadhaadii inay gabarh tahay miyaanad ogay dhawaatan gaariga wadwade war gabadhnimada weyna gabarh tahay waana he war cusub ma haysaan buuri ka baxa waxaa deetna adna aadan waxay noo sheegaysaa shako kale waaw qisada markaa waxay bilowdaan filaya kontameeyadii kun sagaal boqol iyo kontameeyadii barashada baabuur wadida waa dambena tartamaa ka qayb qaatay bay tiri anigoo nin iska dhigaya kaalinta shanaad baan galay dadkii abaalmarinta la siiyeyna waan ka mid noqday laakiin sidoo kalena taqsiir iyo ganaax baa laygu sii daray leannahu meeshan howl ragga loogu talagalay oo dumarkaba dee inay gawaari wadaan looguma xisaabin in layidhi ganaax ba arrintaasi la iisii raaciyay abaalmarinta bay tiri haddaan bugga usoo laabto dabcan dad akhridana waxaan hubaa inay dhegaysigaa kaba sii wacan tahay oo kaba sii wanaagsanaan doonto laakiin adnaadan waxaa dhalatay kun sagaal boqol iyo toddobiyo soddonkii waxay ku dhalatay hargeysa oo xilligaas ahayd maxmiyad boqortooyadii ama gumaysigii ingiriiska ee dunida in badan oo ka mid ah haysta xilligaasi marka waxaan jecelahay inaad bal sawirato kun sagaal boqol iyo toddobiyo soddonkii iyo soddomeeyadii iyo afartameeyadii qaabka oo hargeysa ahayd ama dhammaan dagalka soomaalidu degto waayo berigaasi dadku reer magaal may ahayn reer miyi baa laysaga badnaa gumaysiga dabcan shaki badan baa laga qabay xilligan ay korayso waa xilliga dagaalkii labada dunida laga soo laabtay kacdoono iyo dhaqdhaqaaqyo madax banaan doon madax banaani doona ayaa arlada ka ooganaa facilitieska iyo waxbarashadan waxaa isaga koobnayd waxbarasho baysiga oo ay bixiso imbaratoriyadda ama gumaystaha ingiriisku bixiyo iyo iyo waxbarashada soo jireenka ah ee diiniga xilligaas ayaadna aadan damacday inay wax barato iyada shayga ku ilhaamiyana waxay ahayd waxay nasiibu yeelatay inay ka dhalatay qoys waxbartay oo aabaheed xilligaa uu ahaa tirta hargeysa mid ka mid a oo dadka daweeya waxbarashadana aada u qiimeyn jiray hooyadeedna soomaalidii reer cadmeedka ahayd ee soomaalida xilligaa ugu ilbaxsanaydba ay ka mid ahaayeen environment ama meesha noocaasa ayay ku barbaartay oo aada iyo aad adna ugu dhiirigelini jirtay inay waxbarato ay ku ciidhsan jirtayna koraydii yaryareeda xilligaa wax baranaysa in wax la barato marka waxay ka sheekeynaysaa environmentiga ay ku kortay iyo qaabka ay waxbarashada usoo bilowday iyo sida ay u jeclayd iyo kama dambaystiyo dee waqooyigaba gobollada waqooyi kamaba jiri jirinba meel hablaha wax lagu bartay marka dambena meel kaba loo diray si waxu barato ugu dambayna dee ingiriiskaba loosii diray si ay wax uga soo barto arrintaasoo kafajicisay iyo layaab ku noqotay soomaalida dagalka joogta leannu haweene waxbarasho loo dirayo hawlihii guriga looga baahnaa dhaafaysa wax dadku yaqaaneen maaha laakiin hawshaas ay u kuurgashay adna aadan waxa ku anfacay waxay noqotay ugu dambeyntii ummadda soomaaliya dhammaanteed adna dhiirigelintii aabaheed iyo waalidkeeda ka bacdi waxa ay waxbarasho u doonatay dalka ingiriiska oo xilligaasi ay somalilan ahayd maxmiyadiisa ama imbaratoriyadda ingiriiska ee xilligaa waa sidii loo yaqaanayay halka ay kusoo baratay cilmi aada u muhiim ahaa oo cilmiga umudisada iyo kalkaali iyo waxaan loo yaqaano umulisada iyo iyo neerasta kalkaaliya caafimaad cilmigaasoo run ahaantii aad iyo aad u anfici doona kariirkeyga iyo sidoo kale dhammaan bulshada soomaaliyeed laakiin waxaad imagin garaysaa kontameeyadii gabarh madow oo afrika ka timi oo wadamada yurub jaamacad ka dhiganaysa oo cilmi baranaysa dabcan buugga way ku yarataa taabanaysaa challengeska iyo dhibaatooyinka la kulmay beriga sheekooyin cajiibana adna aadama ka sheekeynaysaa iyadoo reer u tegaysa si ay gabadh uga soo umuliso oo ayna weligood qof madow arkin iyo dhibaatooyinka noocaas waa shay aada u cajiiba waa very interesting dhegeysto waxbarashadeedii markay dhamaysatay kabacdi waxay usoo laabatay dalkeygii dalka somaliland hargeysa oo si hadalka u dhigtay odayaashii dhakhtarka jooga waxay ku sameeyaan bigaran waaye wade wixii waa gabadho waxbay soo baratay lama odhane de waxaa gabadhnimadeeda lagu mashquulsanaaba iska shaqeeyin baa xero looma qorin mushaar si ul hadalka udhigso usoo dagaalantay xataa mushaarkeyga marka horta aad iyo aad bay uga sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada iyo dhibaatooyinka kala kulantay iyo shaqada bilowgeeda iyo dhibaatooyinka kala kulantay waxaad odhan kartaaba adna aadan nolosheeda dhanba waxay ahayd kifaax markaad dhexdaa marayso waxa fikrad baa kugu soo dhacayso waxaa dhas hadday bal nin ahaan lahayd ka waran waxaasoo dhiba miyuu la kulmi lahaa dabcan maya wuxuu bilcasi waxqabadka iyo kartida adna aadan nin raggaa dumaanta yeelan lahaa waa la buunbuunin lahaa oo reerkiisa ku faani lahaa oo meel kastaynu ka maqli lahayn oo waa la maqli lahaa laakiin qofku wuxuu isleeyahay niyo ma gabadhnimada ayaa ayaa dhib badan ku keentay laakiin adna aadan waxba may joojin kaambeyno fara badan ayay dalka ka hirgelisay mid wuxuu ka mid ahaa inay hosbitaallo badan oo dalkaa ka shaqaysay koonfur berigii dalku midoobay ay ahayd marwada ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo intii ka dambeysayba ka bacdi oo weliba aad iyo aad lafteedu waxay aad iyo aad markii la xiday cigaal allahu naxariista iyada lafteedu aad bay arrintaasi uga soo jihaaday uga dagaalantay sheekooyin cajiiba faniyana way xusaysaa laakiin dhowr shay baan aad iyo aad ay mudan tahay aadna aad iyo aad abaalkayga la xuso waa midda koowaade waa dhaqanka fircooniga ah waxaan filayaa inay habboon tahay in inanyaro dul istaago qodobka gudniinka fircooniga wuu ka duwan yahay gudniinka caadiga ee la xuso ama waxa loo yaqaana khitaanka gudniinka fircoonigii waa qaabka ugu daran gudniinka dumarka oo si gaara aad iyo aada ugu fiday bariga iyo africa bariga africa wadamada etoobiya soomaaliya eriteria muslin iyo christanbana la samayn jiray kaas gudniinka fircooniga nooca loo yaqaano ama taagtiriga nooca loo yaqaano ayaa dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo caafimaad ku keena haweenka xilmiga xilliga galmada iyo xil- xilliga ay ay dhalayaan iyo ka bacdiba oo ilaa haddeer een, ay- aynu wada ognahay dhibaatooyinka u keena laakiin bulshada oo kaasi ku khaldaysay gudniinka sunnada ah ayaa waxa dhacday in in aan cidiba ayna ka hadli jirin oo uu ahaa musallamaadka aan laga doodin ee ku dhex faafay bulshada soomaaliyeed xilligaa adnana sida ay ku- ku xustay buugga waa arrin iyada lafteedu soo waajahday kuna dhiirigelisay aabaheedan ogeyn baa hawshan weliba la fuliyey isna aad iyo aad buu uga dhiidhiyay arrintaa markii dambe markii laannahu dumarkii iyo haweenkii reerka ayaa u arkayey ceeb haddii ayna hawshaasi gudan oo ayna hawshaasi fulin iyadiina kabacdi markay wax soo baratay ay aragtay farqiga u dhexeeya haweenka umula ee dunida kale iyo haweenka umula ee soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka iyo cawaaqibta ay la kulmaan ayaa waxa ay ka dhigatay mission iyada u gaara ama mashruuc iyada u gaara oo oo ay kula kifaaxayso gudniinkaasi fircooniga ah ee dhibaatooyinka keenaya waana howlaha ugu waaweyn ee odhan karo adna waxay ka ahayd dadkii ugu horreeyay ee hawshaasi aad iyo aad ula dagaalamaa buuggana aad bay u- u- si way balballaarinaysaa oo ay ka sheekeynaysaa laakiin introductionkaasa loo bahay leanna waadadanba waxaa soo bada dadka aan fahansanayn gudniinka fircooniga haddii aad doonaysaan wax kasii baratana waad waad waad baari kartaa internetka ka baari kartaa waad sii akhrisan kartaa haddaan soo laabto adna aadan xuquuqda dumarka oo- oo- taasi uga horeyso sidoo kale waxyaabaha ad- adna aadan waxay noqotay qof ay bulshada soomaaliyeed meeshay joogaanba meeshay doonaan ha joogaan ay yaqaanaan oo waxqabadkeyga caafimaad een, marka waxaan idiin soo wada ebisoodka xaggayga dambe waxaan soo dhigaynaa maqdac yar kilib yar oo sambal oo kamid a audio buugga oo yadna aadan kaga sheekeynayso mar ay ay hogaanka ahayd ama maamulo ka ahayd hosbitaal ku yaala muqdisho iyo dhibaatooyinka soo waajihi jiray caafimaadka dhallaanka iyo caafimaadka hoyooyinka iyo siday ula tacaamuli jirtay kolkol dowladdii taliskii militariga ahaa ee xilligaa tirin iyo u fahansiin jirtay in waxaan waxyaabo muhiima yihiin adna aadan intaa kumeydaysan dhowr iyo sagaashan ka bacdiba adna aadan hawshaa fulisay oo markay retirementiga gashay waa qof dhowr iyo lixdan jira lixdan jir xilligaasaan filay ayaa waxay go-aan ku qaadatay inay xilfaha u laabto inay hosbitaal ka dhisto hargeysa waxaad sawirata haddana mashruucan suu egyahay hargeysa dhowr iyo sagaashankii dagaalo sokeeyo aad u daran baa ka dhacay magaaladu waa burbursan tahay koronto haba sheegin biyo haba sheegin waa lasoo dhaaminayaa booyado iyo alaabaa keena biyaha magaalada dadku waa iska daaduufsan yihiin waa iska dhibaataysan yihiin intooda maskaxda ka jiran iyo intooda jirka ka jiran iyo intooda qaxootiga ku jirta yacni waa xaalad aad iyo aad hargeysada aad taqaana maanta eed aragtay maaha waa waa magaalo aad uga duwan meeshaas ayay tiri waxaan ka hirgelinayaa hosbitaal oo aan ka dhisayaa weliba hosbitaal yacni aad iyo aad gaar uga ah haweenka iyo dhallaanka xoogga saaraya waa la- waa waa bulshada intooda nugul marka waxay ka sheekeynaysaa ca- dhibaatooyinka la kulmay haddana mar labaad iyo moogtahay eh, inay dhul u hesho dhul gudaafada la siiyey marka dambe say say xusayso oo walba meesha qashin qubka ama gudaafadaa ka dhiso meel kale kuma hayne meeshiiba ka dhistay waxay odhan jirtay waxaa tiri yani waxyaabaha xusuusta waxaa kamid a marka la dhisay meesha si aan lacagta la iga dhicin oo hawsha u socoto anagaa deganaa bay tiri meesha wax laga dhisayo yani meesha wax laga dhisayo meel yar bay ka samaysatay halkaasay ka ilaalin jirtay ragga wax dhis ohan jirtay "Ha- ha ka kaca meesha ha qaylinee oo meesha dhisa intaa waxaa kuu dheer haddana iyadiiba funding lacag usoo ururinaysa oo adduunka usoo maraysa oo halkan usoo maraysa mashruuciina fuliyay iyo lacagteedii gaar ahaaneedba ku wada bixisay ku, ku, ku kacdayba intaa ka bacdi haddana inay markii meeshii la dhisay iyo dadkii ka shaqaynayey iyo dad caawiyo guud ahaaneed iyo hay-ado iyo waxaasoo dhan ay advocacy khayral-caadiya afar iyo labaatanka saacad ku jirtay haddana ay tababartay umulisooyin oo noqday umulisooyinkii ugu horreeyey ee somalilan lagu tababaray kuwaasi oo haddana loo kala diray dhammaan gobolada gobolada marka loo kala dirayna dhammaantood waxay caawiyeen haweenkii soomaaliyeed ee umulayey ayaa calalaqal waxay heleen qof yaqaana sida habboon ee qof looga dhaliyo ee yareynaysa compli- yare- oo yareynaysa de complicationska iyo dhibaatooyinka hooyada umusha ah iyo ilmaha dhallaanka ee cu- dhalanayaba yani waxaad qiyaasi karta maaha kumanaan kuna qof baa la tababaray kolley imika umulayso oo ku kala firdhay dhammaan dhulka dadka af soomaaliya ku hadaaqa oo xag meesha ka soo wada baxay iyo intay sii tababareen iyo ummadda anficeen iyo caruurta ay ku ca- iyo hooyooyinka yacni waxaa kutusaysaa wanaagaasi iyo philanthropiga intaa leg inuu ku yimid aqoon iyo karti iyo dadaal intaa waxaa kuusii dheer maanta adnaadan hospital waa hospitaalada ugu ugu wanaagsan somaliland waa waa waa ja- kulliyad jaamacadeed weeye dhalinyaro fara badan baa caafimaad iyo dhakhaatiir iyo kalkaaliye iyo waxyaaba fara badan ka bartay adnaadan intaa kumay joojin way sii waday weliba si ay advocacygeega iyo waxaasi aad uga sii fuliso waxay noqotay wasiirad wa- wasiirad bay ka noqotay somaliland wasiiradda arrimaha dibadda wasiiradda arrimaha qoyska xilli ay yaraayeen cid kale oo dumar oo ku jirta kabinetka dowladda xilligaa dowladda daahir ayaa leh ma ay jirin haddana they was the most outsp- outspoken qof diblomaasiya oo yaqaan adduunka sa loola hadla bay ahayd. waxaa jira documentary baa beri dhexdii aan daawanayay adnaadan laga sameynaya markii wasiiradda ahayd deetana qoladii documentary saygoode wada u sheekeynaysay madaxtooyadii baa la galay cabinet meetingkii bay gasho waxaa tiri haye war banaanka yur sugami cabinet iyadoo quraa dumar oo halkaa la yaqaana adnaadan wasiir arrimaha dibadda ah weliba abaalmarino badan oo caalami ah ayay ku guuleysay waa lix iyo siddeetan jir maanta laakiin weli hawsheedii iyo dadaalkeedii may joojin sanadkii hore waxaa loo doortay inay noqoto madaxweynaha een, qo- ururka isku tagga wadamada iyo qowmiyadaha aan la ictiraafsanayn oo dabcan somaliland ka mid tahay ayaa sanadkii hore iyadoo dhowr iyo siddeetan jirkaas loo doortay weli aadna aadan beero iyo xoolo dhaqasho weliba qaabab casriya ay ka fulisaa somaliland hawlahayga loo sii dheer yani waxay kutusaysaa qofku marka u kuurgalo inuu si daacad ah dalkiisa iyo ummaddiisa wax ugu qabto inuu qaban karo sidaan markii hore sheegayna haddii ay adna nin raga ahaan lahayd beesheeda iyo ummaddeedu hadalkeeda iyo fahankeeda may daysayn lakin i don't think in enough credit la siiya adna aadan to be honest And nasiib darana waxaa odhan karaa waa haweennimada bilcagsi dacaayada iyo cayba lagu sii daraa meelaha qaar runta haddaan isku hadaynu ka hadalno laakiin qofka inta waa inaad adigu barato Bu- I I would really really recommend and dhammaan dadka waxbartay soomaaliyeed inay een, eh, calal qalimka haddeer intan buugaasi mustaqbalka waa loo turjumi doonaa af soomaali dabcan laakiin iminka intiina af ingiriiska fahanta inay dhegeystaan een, ama akhristaan een, buugga kan adna aadan ay nolosheeda kaga shaqeysa waa extremely inspiring extremely inspiring een, waa soomaali model figure ay ay dhalinyaro badan ku dhala- ku ku dayan karto ay ku faani karto ku dhaadan karto buuggani wuu mutaystaa magaca awomana firsts in badan oo soomaalida ka mid abaa waa iska te- waa iska yari dhacdaan qofkii ugu horeeya waxaan sameeyey iyo qofkii ugu horeeya waxyo meeshii ugu horeysa wax intooda badan waa been liannahu ma oga cid ka horeysa may sii baadhin caajisnimo daraaddeed ba ogeysa beryahan bayna aada usoo boobatay dhalinyarada dambe waxay moodayaan in wadankaba reset lagu sameeyey intii ka dambeysay labadii kun saa daraadeed dukaan cusub baa lafa dukaankii ugu horeeya noocana qofkii ugu horeeya noocan barta qofkii ugu horeeya noocan barta lakin in reality haddii runta laga hadlo achievementska iyo waxqabadada ayaa adna aadan fulisay intooda badan waxay tahay gabadhii ugu horeysay ee hawshaasi fulisay muran la-aan kun sagaal boqol iyo soddonkii bay dhalatay way ka weynta way ka- way ka daaweentahayba dowladda haddeerna dhashay na dhibtay ee israa'iil yaan hadalku ila duulina waxaan kusoo duubay waxaan kusoo gabagabeynayaa een, sample yar oo adna aadan lafteeda buuggayga buugga audio buugga ah oo saddex daqiiqo ah oo buugga ka soo qaatay een, dhegeysi wacan nala dhegeysta And laakiin fadlan she's a somali model la odhan lahaa waa hibo hiil weyday oo ummadda soomaaliyeed in badan ka gacabsato waxaan lahaa bal arrintaasi dib ha loogu laabto oo hala barta aadaadan dhegeysi wacan Prologue Mogadishu, Somalia, 1975. Come with me, I told the military director of Medina Hospital, seconds after bursting into his office unannounced. I need you to shoot a baby. The colonel, sitting at his desk in uniform with gold braids and pips on his epaulettes, looked up at me aghast. What? Spotting a weapon lying on his desk, I grabbed it and waved it at him. Is this your pistol? I presume it's loaded? "Y- yes, Edna, he faltered, as his lieutenant drew his own gun and stepped forward protectively. But. Then bring it with you, Follow me back to the maternity ward and shoot a premature baby, I repeated. Isn't that what you carry a gun for? To kill people? I don't understand, he pleaded, palms turned to the ceiling. Leaning across his desk and staring straight into his eyes, I told him, Then let me explain. I haven't slept for the last three days. I've been caring for a premature baby in the only incubator I possess, a generous gift from a patient. I've been feeding this tiny infant through a pipette. She's a fighter, and she's trying to stay alive, but the oxygen level on the incubator is running out. I sent a nurse to you twice this morning to ask for replacement cylinder. Half an hour ago, it was returned unfilled with the message that we're using too much oxygen and putting your hospital in the red. I paused to watch him squirming in his seat. When the oxygen runs out in less than an hour, I continued, that little baby, weighing less than a kilo, will gasp painfully for her final breath as I watch helplessly with her mother. If you're really planning to murder this baby, then I must insist you come with me now and end it quickly. Then you can show the whole world how brave you really are. The colonel's face froze. He didn't move or speak. Seething, I grabbed the document he'd been reading, flipped it over, and scribbled on the back the following promise if I don't receive oxygen within the next 15 minutes, and without question every time that I ask,